labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal
redio simba siinba sii dhegahaaga ha ku siiso wararka sugan redio simba markaan daarnaba dig ma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal redio simba dhacdo kasta sheekaa ka dambaysa sheeko kastana dhacdaa ka dambaysa redio simba simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha simbo waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar lala beegsaday sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho hadlay geerida wasiirka hore gaashaandhigga soomaaliya shirka madaxda dowladda federaalka ee maamulada xubnaha ka ayaa ku dhow inuu fashilmo kadib dalab hore leh oo ka soo baxay hogaamiyaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed dhegaysiga badacwadda badda ee u dhexaysa dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa la filayaa inay shan iyo tobanka bishan ku beegana beri oo ka furma dalka nederland madaxweynaha dalka ayaa la aaminsan yahay inuu ka shaqeeyo amarar ka soo baxa dowlada shisheeye siyaasiyiinta dalka ayaa loogu baaqay in hal meel looga soo jeesto madaxweynaha dalka si dalka doorasho uga dhacdo shacabka ku nool maamulada puntland iyo jubbaland ayaa loo sheegay inay iska dhiciyaan hogaamiyaasha maamula maamulada puntland iyo jubbaland ayaa laga dalbaday inay u tanaasulaan shacabka soomaaliyeed si dalka doorasho ay ugu dareerto madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa kulamo looga hadlayo qabsoomidda doorashada ka wada caasimadda dalkaee muqdisho jaamacadda carabta oo cambaaraysay safaaradda waa safaaradda jeeg ay ka furatay magaalada waa qudus iyo rabshadaha mayanmar oo weli sii soconaya waa subax axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii oo fidsan faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lala beegsaday sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho dhinaca kalena al-shabaab ayaa ka hadashay weerarkii qarax ahaa ee ka dhacay meel aan sidaasi kaga fogeyna goobta ay dalbadeen hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland inuu ka dhaco shirka wadatashiga doorashada faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkaan haya warar dheeraadah ayaa kasoo baxaya qarax khasaaro kala duwan geystay oo xalay ka dhacay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxani uu ahaa miino wadada dhinaceeda la dhigay islamarkaana lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya qaraxan oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhacay wadada afisiyoni ee degmada waaberi ee gobolka banaadir khasaare kala duwan oo dhaawac u badnaa ayaa waxaa lagu soo waramayaa in qaraxani uu ka dhashay waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxan lala eegtay korneel cumar cabdiraxmaan oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka gaar ahaana kuwa koofi guduuda ah ama koofi casta iyadoona la tilmaamay in qaraxa uu dhaawac kasoo gaaray korneelka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka waxaana war ka soo baxay al-shabaab ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay hareeraha wadada afisiyoni waxaana al-shabaab ay sheegeen in qaraxan uu ku dhaawacmay korneel cumar cabdiraxmaan oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada militariga iyo saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda islamarkaana korneelka ilaalo u ahaa waxaana sidoo kale wararka al-shabaab ay barahooda internetka ay ku qoraan ay ku sheegteen in markaasi qaraxan miino uu uu burbur xoogan ku gaarsiiyeen gaari ay la socdeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen in bartilmaameedkooda uu ahaa muddooyinkii dambe magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa kusoo kordhayey qaraxyada noocani oo kale ah oo miinada ah waxaana jirtay in dhowr jeer sidan oo kale magaalada muqdisho ay qaraxyo kala duwan uga dhaceen gaar ahaana muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana sida la xasuusto ay ahayd toddobaadkii hore markii qarax noocan oo kale ah oo miino ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin maamulka gobolka banaadir ah gaari ay markaasi wateen oo ahaa gaari markaasi loogu talagalay wacyigelinta cudurka covid nteen qarax lagula eegtay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir muddooyinkii dambena waxaa soo kordhayay qaraxyada noocan oo kale ah
madaxweynaha dalka ayaa la aaminsan yahay inuu ku shaqeeyo armaro ka soo baxa dowlado shisheeye xilli siyaasiyiinta dalka loogu baaqay in me- hal meel looga soo jeesto madaxweynaha dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa maalmihii u dambeeyey waday ololo oo uu weliba ku barakicinayo dadka sida aadka u dhaliishan siyaasadiisa maadaama mudaxileedka maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku ekeed sideeda bisha februaar maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa lagu eedeynayaa kuraastuu haatan ku fadhiyo oo ah madaxa ugu sareeya ee dalka inuu yahay mid sharci darra maadaama kursigiisu uu ku ekaa sideeda februaar sanadka labaatan koob iyo labaatan maxamed cali maxamed waa cali cabdulaahi cali oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka oo la hadlay idaacadda simba ee muqdisho waxa uu sheegay eedeyn kulana u soo jeediyey maxamed cabdulaahi farmaajo isagoona ku sheegay in cuqunaqabateyn ba-an uu ku hayo shacabka iyo weliba siyaasiyiinta dalka kadib markii dhowaan ay ciidamada dowladda uu asaga maamulo ay garoonka aadan caddo u diideen inay galaan midooda murashaxiinta dalka kuwaasi u hanqaltaagaya kursiga ugu sarreeya dalka waxauna si aada ugu dhaliilay in amaro kasta oo kasoo baxa maxamed cabdulaahi farmaajo laga soo siiyo dowlada shisheeye iyo weliba dad si gaara u shaqeeya kaasuu ku dhagrayo kuna afduubanaya shacabka iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka
waa mahadsan tahay waxaa isugu dambeeyey nin kale hadda mandate ka dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo dalka afarta sano maamulhayay oo qaraska tuurnimada iyo maxaanku idhaahdaa ciriiriga siyaasadeed iyo fikir ciriiriga iyo caadifadu ay ku jirtay ayaa waxaa asal iyo bays u ahaay inaysan maxaanku idhaahdaa uusan arkin nimankan macnaha inuusan arkin musharaxiintan oo kasoo qaybgelaya oo aan la soconno madaxweynaha loo tacsiinay ee qaraabay ehel yihiin marka inay kasoo qaybgalayeen ogaa waxaa isugu dambeeya baan wax yar dib kuu celiyo taxsigii ra-iisul wasaarihii hore maxaanku idhaahdaa absur of a waxaanku idhaahdaa laba kun toban laba kun iyo labaatan bishii juulaay ra-iisul wasaare waxaa abshir taxsidiisii ay isugu dambeeya hadaad la socoto tii ku xigta tii shalay ahayd marka inay imaan doonaan weliba kaasuu qabay amison buu u yeeray ciidankii asaaka amal qaadajku u yeeray inaan nimankaas la soo gelo aysan meeshaas ku arkeen runtii dhaqankiisana way ka muuqato oo arkayda markuu meesha yimid xataa wejiga ama imageka siyaasadee marka la wada joogo laysu qoslo salaama xataa intaa waa ku dhici waayey asagoo faruryaha tuuraha ayuu soo galay safkiibuu galay hal qof mas nin koofi warto haddaanan garanay magaciisuu salaamay oo siyaasiyiintii bashal isleeyahay showtiimkiisiibuu ka mid ahaa dhinaca kale cali cabdulaahi cali oo kamid ah siyaasiyiinta sida aadka u dhaliilshan maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayuu shacabka soomaaliyeed qof walba oo diidan siyaasadda farmaajo ugu baaqay in hal meel looga soo horjeesto madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo si dalka doorasho uga dhacdo
madaxweyneyaal horaa gudahaasa fadhiyey xildhibaano baarlamaana fadhiyey wasiiro horaa fadhiyey diblomaasiyaa fadhiyey kulli waa dad soomaaliyeed akrabaha ee taxsiilooda yimid anaha intaasuu diidanaa marka amisom barabshar ku saaray iyo maxaanku idhahdaa inaan nimankaas soo gelin asagoo maqsadku yahay inuusan nimankaa arkin ayakoo aysa arkin intaasoo ujeedku yahay amisom markii xaaladii ku adkaatay nimankaan taxsiilii shacabkii iyo dadkii helada ahaayo marxuumka loo tacsiyeynayo u socda ay yidhahdeen haddii loo diiday asxaabadiisii iyo musharaxiintii maxaafidna ku tukamaya mucaarada ku tukamaya waa la siyaasadeeye toosan qabka igu gelinaa macnaha barashadkaas marka la saaray sii daayar maahan inta ka horeeya maqsadkaas ujeedkaas kala hawlan inta aan diraya waxay tahay shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay isagoon hayb iyo midab iyo qabaa'il loo kala saarin inay kasoo horjeestaan macangaga waktigiisu dhammaaday sharci darrada wax ku maamulahaya dadka caburilhaya xaqii iyo dastuurkii iyo maxaanku idhaahdaa dimuqraadiyaddii afduubhay inay kasoo horjeestaan waxaan mar labaad baaq dheer usoo dirahayaa shacbiga degan reer gobolka banaadir sidaas oo kale ayago kale iskala soocina hebel iyo hebel dhihin inay kasoo horjeestaan oo ka dhiidiyaan oo ka banaan baxaan oo ka hor yimaadeen oo cod dheer ugu sheegaan inaysan adbanayn waxa uu wado etis maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya inuusan wax u wada aysan sharciyad ahayn lambarkaas inay ku cayaadiyaan gurigooda ka banaan baxaan goobtooda ka banaan baxaan
si kastaba hadalka siyaasigan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo muddooyinkii dambe maxamed cabdulaahi farmaajo iyo siyaasiyiinta aadka u dhaliishan ay hawada isugu marinayeen hadallo sumcad dili kara sida la sheegay qarnimada soomaaliya maadaama siyaasadda sida aadka u ama siyaasiyiinta sida aadka u dhaliishan maxamed cabdulaahi farmaajo ay dhaliilo xoogan usoo jeedinayaan madaxweynaha mudaxileedkiisa uu dhammaaday dhowaan ayay ahayd markii ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay garoonka aadan cabdulle cismaan ka celiyeen midooda murashaxiinta dalka kuwaasoo u socdaalayay meydka madaxweynihii hore ee dalka uu laga soo dejinayay garoonka aadan cadi ee magaalada muqdisho iyagoo markii dambe amar la siiyey maxamed cabdulaahi farmaajo laguna siiyey dowlado shisheeyana ay siiyeen kadib lau sheegay inuu ku fasaxay cadaadis kaga yimid dowladaha uu faraha waa sida aadka ula shaqeeyo siyaasada dalka waxaana maxamed cabdulaahi farmaajo sida la sheegay cadaadis lagu saaray in uu madaxweynayaashaasi fasaxo kadib muran soo kala dhexgalay ciidamada dowladda iyo weliba midooda murashaxiinta ee doonayay markaasi in ay galaan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya ayaa ka hadlay geerida wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa ka hadlay geerida wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamuud cali beer oo ku geeriyooday magaalada nairobi xarunta dalka kenya farmaajo ayaa ka tacsiideeyey waa tacsiid tiiraanyala u diray eheladii marxuumkii ummadii soomaaliyeed uu ka baxay allaha u naxariistay marxuum cabdiraxmaan maxamuud isagoona ku tilmaamay inuu muddo dheer usoo shaqeeyay qaranka soomaaliya una soo adeegay isagoo soo noqday wasiir xildhibaano taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidanka qaranka soomaaliya innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun geerida ku timid allaha u naxariistay marxuum cabdiraxmaan cabdulmaxamuud cali beyr waxa uu ka mid ahaa waa geeri naxdin leh waa mid naxdin leh marxuumka waa qaranka soomaaliyeed usoo adeegay muddo dheer isaguna kasoo bilaabay waana qaatayna daafaca qaranka sanadkii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii sidoo kale waxa uu door muuqda ku lahaa dadaaladii dibudhiska dowladnimada iyo xalumuhida waa xaluhelidii weliba muhiim uga soo qabatay dowladii kumeergaarka ahayd maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa alle uga baryay marxuumka in hoygiisu ka dhigay janatulfardowse samri imaanna uu ka siiyo qoyskii iyo weliba qaraabadii dhammaan ummadii soomaaliyeed oo ka baxay ayaa lagu soo gabagabeeyey war qoraal uu kusoo saaray madaxweyne farmaajo si kastaba wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdiraxmaan maxamuud cali beer ayaa dhowaan waxa uu ku geeriyooday magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya shacabka maamulada puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay loo sheegay inay iska dhiciyaan hogaamiyaasha maamula dhinaca kalena hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa laga dalbaday inay ku tanaasulaan shacabka soomaaliyeed si dalka ay doorasho uga dhacdo labada maamul ee puntland iyo jubbaland ayaa si janjeer ah waxaa loogu dhaliilayaa inay ka dambeeyaan dibudhac walba oo ku yimaada doorashada dalka waxaana la aaminsan yahay inay uga horeeyaan siyaasiyiinta dib u ridaya doorashada dalka iyagoo loo labeynayo midooda murashaxiinta ee mucaaradka uhanqaltaagaya kursiga farmaajo uu ku fadhiyo labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo kale arrimahana saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa shirar kala duwan ay la qaadatay dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo waxay ku gacan seereen dalab walba oo ka yimid ah maxamed cabdulaahi farmaajo kaasi oo lidkua labada maamul ee puntland iyo jubbaland oo kale hogaamiyahana saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed madoobe shirarkii u dambeeyey ee ka dhacayay samareeb iyo muqdisho ayaa isfahanwaa kusoo kala dhamaaday kuwaasoo u dhexeeyey madaxda dowladda alka soomaaliya maamulada xubnaha ka iyo weliba kan gobolka banaadir waxaana la sheegay in maamulada puntland iyo jubbaland ay nasiib darro tahay in arrimaha iyo weliba fariimo looga soo diro dowlada shisheeye inay qaataan go-aana kaga gaaraan qarannimada iyo midnimada soomaaliya waxaana la sheegay in puntland iyo jubbaland ay amar ka qaataan dowlada ay ka mid yihiin kenya iyo weliba imaaraadka oo cadaadis xoogan ku saaraya labadaasi maamul inay waa inay ka biyadiidaan dalab walba uu ka yimaada ama ka yimaadaba maxamed cabdulaahi farmaajo oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday aqoon-yahan maxamed xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka aqoon-yahanada dalka ee siyaasadda dalka usoo jeeda ayaa waxa uu horeyn eedan kulul usoo jeediyey labada maamul ee puntland iyo jubbaland isagoona sheegay in gebi ahaanba doorashada dalka dib u dhaceeda iyo weliba saansaan aan doorasho loo jeedin ay ka dambeeyaan labadaasi maamul maadaama uu sheegay in ay isku waa dib u dhac iyo weliba bahdil oo ku yihiin sida uu sheegay qarannimada soomaaliya isagoona sheegay in labadaasi maamul ay doonayaan in ay ku dhaqmaan abda- hadallo iyo weliba amaro laga suusiyo dowlado shisheeye waxa uu maamulada puntland iyo jubbaland loo she- waa shacabka puntland iyo jubbaland u sheegay inay iska dhiciyaan hogaamiyaasha maamula oo uu ku sheegay inay yihiin saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed mudoobe isagoona ju- doonaya iyagoona doonaya sida uu sheegay in ay meel ku dhac ku yihiin qarnimada iyo weliba midnimada soomaaliya ugu dambeyn aqoon-yahanka ayaa waxa uu maamulada puntland iyo jubbaland oo ay kala hogaamiyaan saciid cabdulaahi deni axmed maxamed islaam axmed mudoobe ka dalbaday inay tanaasul sameeyaan shacabkeedana ay u tanaasulaan si dalka doorasho ay uga dhacdo
shacbiga jubbaland ama shacabka jooga puntland aad bay u shirfan yihiin waxaana haysta niman qabqableyaal la darajeeyey oo madaxweyne gobaadyo loogu magacaabay waa inay iska kiciyaan labadaa nin ka hor yimaadaan markaasay madax fiican na doortaan intaasaan usoo jeedinaya labadaa maamul goboleed ma garata baaqayga ugu dambeeya waxaa weeye soomaaliya afartii sanaba doorasho ayaa la qabtaa waxaa weeye hadda meeshay maraysa waa aragnaa rajnibi baa taladii gacanta loo geliyey james swan iyo yamamota waxaan usoo jeedinayaa dhammaan maamul goboleedyada weliba labadan maamul goboleed oo shisheeyaha u shaqeeya oo dhibaato dalka ku haya inay u tanaasulaan shacabka oo soomaaliyeed inay ayaga noqdaan kansar ummadda soomaaliyeed ku dhex jirta ma aha inay madaxdooda wax ka dhegaystaan inay madaxdooda adeecaan inay shacabka soomaaliyeed dhibaatada haysta iyo abaaraha iyo biyo la-aanta iyo iyo iyo shan dhibic sagaal milyan oo qof ayaa gaajo iyo biyo la-aan ku dhibaataysan dalka meelo kadu kala duwan ee gobolada dalka inay shacabkooda u tanaasulaan ayaa loo baahan yahay oo dhibaatada iyo duruufaha haysta shacabka soomaaliyeed hoos u fiiriyaan intaasaan uso- ugu soo gabagabaynayaa
hadalka aqoon-yahankan ayaa waxa uu kusoo aadayaa iyadoo muran xoogan uu soo kala dhexgalay labada maamul ee puntland iyo jubbaland iyo dowladda uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa iyagana waxay ku dhaliilayaan inuu kasoo horjeedo siyaasad walba uu le- waa siyaasad walba ay wadaan maamulada puntland iyo jubbaland si kastaba maamulada puntland iyo jubbaland ayaa dooditaankooda waxa ugu weyn arrinta gobolka gado puntland iyo jubbaland ayaa doonaya in gobolka gado lagu wareejiyo maamulka uu hogaamiye axmed maxamed islaam axmed mudoobe iyadoo gobolka gado maamulkeeda ay aaminsaneen in maamulka jubbaland aysan hoos imaanayn in kadib haddii ay kadib haddii waday waa wadatashi ay sameeyaan labadaasi gobol maamulka Pun- jubbaland ayaa waxa uu aaminsan yahay in gobolka gada gacanta loo soo geliyo si dalka doorashada ka dhacaysa ay u maamulsa iyo weliba doorashada ka dhacaysa gobolka gado ee xildhibaanada baarlamaanka ee labada gole laga soo dooranayo gobolkaasi uu maamulo axmed maxamed islaam axmed madoobe maamulka gobolka gado sida gudoomiyaha degmada garbahaarey ee xarunta gobolka gado waxa uu doonaya in aysan gobdo hoos tegin hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe oo jubbaland maamulo maadaama isku dhex xoogan uu soo kala dhexgalay hogaamiyaha maamulka jubbaland iyo weliba mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka gado sida gudoomiyaasha degmooyinka garbahaarey luuq beled xaawo iyo weliba degmada waa degmada baar dheere ee gobolka gado waxaana mas-uuliyiintaasi inta badan ay ku gacan seereen dalab walba oo ka yimid hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe dagaalo kala duwan oo khasaare kala duwan geystay ayaa waxa uu ka dhacayay maalmihii u dambeeyey magaalooyinka balaxaawa iyo luuq inta u dhexaysa kuwaasoo u dhexeeya maamulka jubbaland uu hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo ay dowladda soomaaliya ku dhoobtay xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan dhegeysiga dacwadda badda ee u dhexeysa dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa la filayaa in shan iyo tobanka bishan oo ku beegan beri uu ka furmo dalka netherland shan iyo tobanka bishan ayay maxkamadda heeg ee sh- waa maxkamadda i c j waxa ay ku dhawaaqday in dhegeysiga dacwadda badda ay ka dhaceysa heega dalka netherland iyadoona dhici doonta shan iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka dowladda soomaaliya ayaa dadaal dheer waxay ugu jirtaa siday kaga qayb qaadan lahayd una soo dhacsan lahayd baddeeda isaga hagar la-aan ay ku haysato dowladda kenya oo ay weliba ku dandoconayso inay leedahay kenya badda ay lahayd soomaaliya siyaasiyiinta soomaaliya ayaa si aada waxay u dhaliishan yihiin dowladda kenya kuwa sida aadka uga soo horjeedo siyaasadda ay hogaamiyaan dowladda dhexe oo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa haatan waxay si aad uga soo horjeedaan qaabka dowladda kenya ay u wado faragelinta iyo weliba arrimaha ku aadan badda soomaaliya baddii soomaaliya ayaa la sheegay in dowladda kenya ay dooneyso in ay qaadato maadaama dowladdii soomaaliya iyo dhexdooda oo muran xoogan ka taagan yahay siyaasiyiin qaar ayaa waxay aaminsan yihiin muranka ka dhex taagan siyaasadda dalka iyo weliba siyaasadda soomaaliya ee ka dhex faa'iideysanaysa dowladda kenya oo carqalad ku ah qarannimada iyo jiritaanka soomaaliya maxkamadda i c j ayaa dhowaana waxay kenya dacwad u gudbisay oo ku sheegtay in mar kale dib loo dhigo kadib xanuunka cudurka covid sagaal iyo toban oo saameynba aan ku yeeshay gudaha dalkooda iyo weliba kenya maadaama siyaasad waa siyaasadda soomaaliya si aad u kacsaneed halkaasi iyadoo ke- kenya ayna dalbatay in dib loo dhigo dacwaddii la filayay inay dhacdo shan iyo tobanka ilaa iyo saga- waa shan iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka bishan maxkamadda i c j ayaa dalabkaasi ka biyadiiday kadib dowladda soomaaliya hadal ka soo baxay oo ahaa in dacwadda kenya dacwadda ay la leedahay kenya aysan marnaba aqbali doonin in mar kale dib u dhacdo dowladda soomaaliya ayaa ka jejeeratay seeftana u dhigatay sida la sheegay in dowladda kenya mar kale ay een, dib u dhaco d- waa arrinta ku aadan badda soomaaliya ee kala dhexaysa dowladda kenya waxaana la madahsan yahay in shan iyo tobanka bishan oo maalinimada isliinta oo beri ku beegan oo u dhac- dacwaddii u dhexaysay badda soomaaliya iyo kenya uu ka furmo heeg dadalka netherland guud ahaan dhegeystayaal waxaa hadalkaasi o dhan warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray halkaasna idinkaala socodsiinaya anigoo anas maxamed soomana maxamed deeqalfa farsameynaya cidda warka iyagu seego dib waxooga daalcan karaan simba news ee nabadgelyo
warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay aniga shalyaa imid shal maa timid alxamdulilah marka xali raadiyaa daarta haye waxalee maqlaa siimba waa wareejiyaa siimba siimbadaa maxabaniyo idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda siimba lawaax waaye saca codkeedaa laga kasaa weyninka sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka howsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday iidhehday baahinaysa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radio simba idaacadda simba waxay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar